Deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa ku soo laalaabtay dagaal beeleedyada kaasi oo sababay khasaaro nafeed iyo mid hantiyadeed. Inta badan dagaal beeleedyadani ayaa waxaa sababa dhuldaaqsimeed taasi oo ka dhasho muran sababa in uu dhaco dagaal. Gudoomiyaha Gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamuud Maxamed Nuur oo ka hadlay colaad beeleedyada ayaa sheegay in marnaba aan la aqbali doonin in mar kale ay dhacaan dagaal u dhexeeya laba beel oo walaalo ah wuxuuna sheegay in ay haystaan "ciidamo u diyaar ah in ay gacanta ku soo dhigaan dadka hurinaya colaadaha ka jira gobolka Shabeellaha Dhexe.
Waxaan rabnaa haddii Alle yiraahdo daalimka dowladda idinka qabaysa ciidamo idinka qaba ayaad haysatiin wixii wakhtigan ka dambeeyo waxaan rabnaa kaliya inaad farta noogu fiiqdiin haddaad noogu fiiqi weysiin lafteeda een een ma aan ma naqaana la dhihi maaha midaan waxba geysanaa oon waxba galabsanaa la soo qabaa een dhibaataa ka imaanaysa meeshaas marka waxaan rabnaa midka dhibaatada idinku wada inaad noo tilmaantiin ciidamo gacanta ku qaba ayaan haysannaa oo maaragtay een ilaahay noo soo diray dowladda federaalkana ay noo soo dirtay aan haynaa oo maaragta oo ee, garsoorkii aan haysannaa marka een sabab een la isku dili karo oo qoran la isugu qaadan karo maba ogiba haddii garsoorka burka dowladda idiin joogo ciidamada amniga idiin jooga marka waxaan rabnaa inaad maaragtay wadanka dilis yihiin ay walaal yihiin waxbaa kala gelayaan een dhib waa kala waa dhex marayaa laakiin dacwooda dacwada taga cadaaladow helaa ninka dhibanaha waa ballan qaadaynaa annagana waa ku dadaalaynaa haddaan heer gobolna Maamulka Hirshabeelle ayaa wada dadaalo looga hortagayo colaadaha soo laalaabta ee ka dhaca deegaanada hoos yimaada magaalada Jowhar.